waxaan rabnaa inaan baab u dirno dhacdooyinka ka dhacay eriyada uu xukumo maamul goboleedka jubbaland dhacdooyin ka dhacay eriyada diif iyo dhulkan dhacdooyinka ka dhacay ee rag walaalaha ku dhinteen dhacdooyinkaasaa waxaan leenahay baab u diraynaa dhacdooyin dhaci waayey intay dhimatay allaha u naxariisto inayna wax colaado i ka dhalanin baa baab u diraynaa oo meesheeda lagu joojiyo baaq baan u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meel allay meel ay joogaan qaas ahaan reer jubbaland waxaan u jeedinaynaa baaq nabadeed raalli kama nihin dagaal dalkaa la wada leeyahay dadkaa dad wada dhashay ah waa dad islaan oo ummadda nebi maxamed waxaan raalli ka nahay ma aha dagaal tacsiyada waxaan ka tacsiyaynayaa ragga la laayey sabar iyo imaan allaha ka siiyo ehelkoodii laba arrimood baan rabaa inaan ka hadlo adduunku inta lagu nool yahay dadkaa ugu wada dhasho oo kala tegi maayo ama waa isku deegaan xeerkii iyo waxa ay ku xallin jireen ha loo ridiyo arrinta miiska wada hadalka iyo geedka abaqa hoortiisa ha la yimaado wixii meeshaa ku jirana halkaa ha lagu xalliyo laba wixii intaa ka dambeeya wixii dhacay intaa ka dambaysa yaa wax damba dhicin stop halkaa ha lagu joojiyo inta laysaga imaanayo waa in arrintaa halkaa ay ku ekaataa wey waxaan ka hadlahayaa dadka deegaanka iyo dadka ehelka u ah oo aan jeclayn fidmada halkaas taasaasan kale tan saddexaad waxaan leeyahay sistamka dawlada ee jubbaland ee lagu wada joogo arrintaa waa inuu galaa waa in dhibriyaa halkeeda waa inagu ekeeyaa